sarowka xooggan ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha ee magaalada muqdisho kadib markii saameyn xooggan wadooyinka kala kulmeen roobka dayrta qiimaha xilligan la kala siisanayo xoolaha gaar ahaan ariga ayaa ah midkii ugu sarreeyey ee sanadahan qaar ka mid a dadka iibiya xoolaha ee magaalada muqdisho ayaa ka waramaya qiimaha xilligan
maanta suuqa sixirka aad u kacsan yahay marka lilaahid laga hadlo wadooyinku waa go'an yihiin biyihii iyo dhulkii waa wada go'an yahay xoolihii meelay soo maraayaan ma lahan inta imaadana dhowlo waaye maanta meesha laga gedi jiray neefka siddeetan la gedi jiray boqoliyo labaatanna la gedooyaa meesha boqol laga gedi jiray boqoliyo konton boqoliyo lixdan ay marooyaan sixirka xooluhu saasay u kacsan yihiin marka saasay wax u jiraan riyaha yacni ercadka ula jeedaa ercadka iyo idaha idaha kacsan weligood bay idaha qaalisnaayeen haddana wayba kasii daran yihiin arigana wuu kacsan yahay neefka la gedi jira maaragta sagaashan boqol toban boqol labaatanna la gadaa ma fahante neefka lagu keeni jiro toddoba doolar waxaasna ahaa waa lacag dhibala lagu keena arigana saas qaaligu ku noqday jiidkii roobaa xiran ma fahante hadda wallaahi suuqa xogaa waa iska kacsaya ma fahante arigana inkastoo xogaa ku yaryaa ee meelay soo maraan laayihin qaar doomanaha lagu soo gudbiyaa qaarna yaclaa lagu soo gudbiyaa aka badan yahay ariga horta waqooyiga u badan yahay hadda kuwa hadda maaragta keen koonfurna waa ku yaryaa boqolkiiba kontonaa koonfur ku imaada tanna waqooyi waxa ka imaada boqolkiiba sagaashan koonfur koonfur weli waa go'an yihiin arigii markii maaragta meesha wadooyinka go'an waa la soo lugeysiyaa gaari kaloo maaragta la soo saaraa oo meesha ku sugaa waa saasaa laisku gudbaa gaariga meeshiisna oo kalaabaa maanta wadooyinkaa go'an maanaba gobollada horta arig kama yimaado goboladan dhowdhow labada shabeelle shabeellada dhexe shabeellada hoose ka yimaadaa intaana waa qiimihii ugu fiicnay oo noo jooga maasha allah maanta maalin waa ka fiican yahay ma aysan jirin maasha allah wadooyinka go'an marka waxa weeye baabaarta waaweyn oo ta'amiyada imaa jiraan ma imaadaan xoolihiina hadda maasha allah aad iyo aaday u fiican yihiin xoolaha boqolkii boqol sidii hore maa waa siddeetan sagaashan boqol dirmada boqol labaatan saas waay mama insha allah waa noo imaadan leh wallahi waxaas bani aadanka ishiis carraa buuxiso wax la deeqsin kara ma leh xilliyada roobka ayaa inta badan waxaa xirmo wadooyinka lasoo marsiiyo xoolaha taasi oo keentay in qiimaha uu sare u kaco